hay-adda naafada qaranka ayaa magaalada dhuusumareeb ee caasimada maamulka galmudug ku qabatay kulan wadatashi ah oo looga hadlayay xuquuqda dadka naafada ah kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug xubno ka tirsan ururka naafada magaalada dhuusumareeb iyo qaar ka mid a bulshada magaaladaasi maxamed nuur diini wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka galmudug ayaa bogaadiyey daafurka kulankan xaquuqda naafada marka la dhaho waxaa ka rakibnaa ilaa konton qodob oo kan ugu yar uu yahay muxuu ahay dhismooyinka guryaha oo sida arkaysaan hoteello iyo guryo badan aan lahayn meel ay naafada ka fuulaan runtii aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa in maanta doodaas xaquuqda naafada dowladda galmudug ay nasiib u yeesheen naafada dowladda galmudug caasimadda dowladda galmudug oo hogaaminaya guddoomiyaha naafada dowladda galmudug runtii ka wasaarad ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada qaybi ka tahay oo arrimaha bulshada ayay soo gelayaan aad iyo aadaan ugu bogaadinaynaa hay-adda arrintaas wadda waxaana ka soo baxaya runtii qodobo laftigooda dastuurka dowladda federaalka in lagu daro ama lagu dari doono ay ka mid tahay oo ah xaquuqda naafada dowladda naafada soomaaliyeed ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee hadda miiska saaran umbudkii lagu dari lahaa uu ka mid yahay axmed maxamed jaamac oo xubin ka ah ururka naafada magaalada dhuusamareeb ayaa ka hadlay waxa ay ugu dhigan tahay ka qaybgalka kulankan ka urur ahaana waxa aan kaga qayb galnay wadatashi ku saabsan cahdiga caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda naafada c b r d la tashi ku saabsan kaasi oo ka kooban konton qodob waxa aan uga qayb galnay inagoo ah ururada u dooda xuquuqda naafada bulshada rayidka ah qaybaheeda kala gedisan waxaanan ku darnay talooyin muhiim ah kuwaasi oo la xiriira howl maalmeedka sida loo fulin karo axdiga caalamiga ah ee xuquuqda ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah c b r d waxaanan ku biirna aragtiyo xoogan oo ka kala yimid qaybihii ka qayb galay ka galmudug ahaan waxay nooga dhigan tahay maalin weyn si kastaba kulamada noocan ah ayaa ka qayb qaadanayo in dadka naafada ah ay helaan xaquuq u gaar ah taasi oo ka qayb qaadanayso haqabtirka baahiyaha ay dadkaasi qabaan